adeer xaaladaas de waa la socotaanoo meesha dhib baa ka dhacday aad u weyn dhowr iyo labaatan wiil baa ku dhimatay oo ciidankii puntland ah ciidanka u tababar ficnaa dalka ah difaaci jiray puntland cadowguda iyo dowladba ka difaaci jiray waa nasiib daro waan ka xunnahay hadda ka horna waan ka hadlay taxsina waan ka dirayaa in ilaahay intii dhimatayna u naxariisto inta dhaawacan ilaah u boogadayo marka de kolley arrin waxay ahayd laga baaqsan karay arrin waxay ahayd inay dhacdo aysan ahayn laakiin qadartaa qorayd waana dhacday waana ka xunnahay wix meesha ka dhacay yaad isleedahay mas-uuliyadda dhibka meesha ka dhacay way qaadaysaa walaal waa ka hadalnay horta kooska sababta wax u dhaceen u dhaceen wixii ka dambeeyeyba yeelkeeda laakiin sababta wax u dhaceen meesha waxaa weeye gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka sacdiyo salaad ayaa tagtay meesha iyadoo aan dowladeediina ka warqabin sida de xogta aan ku helnay oo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka iyo ciddii kale oo markaa dee dowladda federaalka dee mas-uuliinteeda ka mid aysan ka warhaynin dowladdii puntland aysan ka warhaynin laba dhinac waa la hadalnay waa waraysanay puntlandna kama warqabin madaxweyne ku-xigeen kama warqabin madaxweyne kama warqabin gudoomiye baarlamaan kama warqabin de waxay hadda imaanayso gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka weeya waxaana hadala lahaa kusimo madaxweyne ahayde in de maqaamkeeda lagu soo dhaweeyo dowladda yani puntland soo ogeysiiso oo lasoo dhaweeyo oo macaawanadaas ay wadana ciddii markaa ku shaqa lahayd hay-adda ku shaqa lahayd ku wareejiso de deedii puntland usidee weeye aysan cid kale u sidin midda in aysan ka warqabin dowladda dhexe madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha annagu ma caddayn karno laakiin waxaa jira in ay sheegtay xildhibaanadu in puntland ay ka warqabtay oo guddoomiyihii gobolka bari uu ka warqabay iyo boosaaso walaale gudoomiyaha gobolka waxaa weye wadanka madax buu leeyahay gudoomiyaha gobolku madaxweynaha puntland maaha madaxweynuhu wuu maqla lakin kusumihiisaa jooga oo ah madaxweyne ku-xigeenkii puntland axmed cilmi cismaan karaash baa jooga gudoomiyihii baarlamaankaa jooga wasiiradii baa jooga marka hebel baan la soo xiriiray sida aan igu maqaalin gudoomiyaha gobol raftigiisu arrintaa wuu iska beri yeelay waxaan u sheegay inaysan wax xiriir la soo samaynin marka meeshii riddii la rabay inay ka gasho oo puntland dee way garanaysaa nidaamka dawligaahe mas-uuliyadda saarena moogta qof iska socon karta maayo oo ta diyaarad qaadata meel isaga degi karta moogta marka waxawayaan amnigeeda iyo dee mas-uuliyad baa saaran dal ka saaran dalfteena mas-uuliyad baa saaran inay si yani brotocool laho nidaam le ay u dhaqantaa la rabaa moogta marka sacdiyu ma aha markii ay qofka caadiga ahayd hadda waxaa weeye guddoon ku-xigeenka baarlamaan weeye acting president bay ahayd baa kusiime madaxweyne sida hadda la sheegayo marka de waxaasoo dhan waxaa weeye waxay faraysaa in sidii si si mataqaanaa nidaam oo dawli aho wanaagsan loo dhaqmo ma garata mas-uul dowladeed oo sida gurmed dad dhibaataysan loo wada ogolaanshaha iyo brotocolka in uu maro ay u baahan tahay maxay tahay madaxweyne walaala waa muhiim weeye haddii ay tahay feri ay tahay iyadoo aysan la socon laakiin hada diyaaradda la iska soo diro oo la yidhaahdo macaawinadan qaad oo oo gee meesha la yidhaahdo meel hebla waa is okay dhib ma leh laakiin iyadii baa socotay meesha imaatinkeeduna waxaa weeye weyt buu leeyahay culays buu leeyahay qof caadigo iska socda maaha marka anagu waxaan anigu aan isleeyahay arrintaas way ku khaldantay nasiib daro laakiin dee dhib baana ka dhacday dad badan baana ku dhintay marka mas-uuliyadda inay aqbashaa la rabaa iyadu qaadato oo ay ka tacsiidayso oo ay inay ka xuntahay sheegto oo mataqaanaa marka ayadaa laga rabaa inay yani dhib baa dhacay dhibbay